shirkan oo noqonaya kii tobanaad ee ay yeeshaan intii uu dhisnaa golahan wadatashiga qaran ee soomaaliya ayaa ka furmay xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho shirkan waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xudeyfi oo shir jaraa'id qabanayay ayaa ka hadlay madaxda ka qaybgalaysa ee haatan muqdisho ku sugan waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax jaamac madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagaraan madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale cabdiraxmaan xudeyfe ayaa dhinaca kale ka hadlay ajendayaasha ay madaxdu kaga wada hadli doonaan shirkoodan inta uu socdo shirkan oo ay madaxda dowlada federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay uga wada hadli doonaan xaaladda amniga gaar ahaan dardargelinta dagaalka lagula jira khawaarijta iyo hanaanka dimuqraadiyadeynta dalka dhaqangelinta heshiisyadii horey loo gaaray iyo arrimo la xiriira dowladdhiska dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba cisho ah shirkan waxaan ka qaybgelayn oo ka maqan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo maamulkiisa uu khilaaf muddo soo jiray kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya shirkii kan ka horreeyey ee uu golahan wadatashiga qaran yeesho oo dhacay bartamihii bishii march ee sanadkan ayaa sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani uu ka maqnaa intii uu shirkaasi maaj socday waxay madaxdu uga wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen amniga siyaasadda iyo shuruucda dalka warmurtiyeed shirkaasi bishii maaj laga soo saaray ayaa waxay madaxdu ku heshiiyeen in laga wada qayb qaato la dagaalanka al-shabaab islamarkaana lalabajibaaro gulufka kooxdan ka dhanka ah waxay sidoo kale hogaamiyaashu xilligaasi bogaadiyeen qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalk ee xilli kala guurka ee ciidamada qalabka sida iyo tallaabooyinka ay kula wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka kadib bixitaanka ciidamada admis warmurtiyeed ay xilligaasi madaxdu soo saartay ayaa taabanayey sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo wax ka qabashada arrimaha bani'aadnimada afyeenka madaxtooyada cabdiraxmaan xudeyfe ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in qodobo muhima ay ka soo bixi doonaan shirkan maanta furmay kulankan muddaduu socdo ayaa waxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan natiijooyin wax ku olah oo dalka iyo dadka ay u aayaan shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli xiisad kulole ay u dhexayso dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda ethoobiya xiisadaas oo ka dhalatay safgaradkii badda ee ay bishii janaayo ee sanadkan kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan iyo iyadoo uu jiro qorshe dowladdu doonayso inay dalka kaga saarto ciidamada ethoobiya islamarkaana ay masar qayb ka noqoto ciidamada bedeli doona howlgalka admis marka uu wakhtigoodu dhammaado dhammaadka sanadkan qaar ka mida dowlad goboleedyada ayaan aragti midah la qabin dowladda federaalk ee soomaaliya marka ay timaado sida loola macaamilayo ciidamada ethoobiya iyo kuluglahaanshiyaha masar ee arrimaha ammaanka soomaaliya waxaa xusid mudan in shirkani maanta muqdisho ka furmay madaxda ka qaybgalaysa uu ka mid yahay madaxweynaha koonfur galbeed cabdulcasiis laftagareen oo uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalk